barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda ah siddeed iyo tobanka bisha juulaay sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan gabar dhallinyaro ah oo hal abuur ganacsi ku soo kordhisay magaalada laascaanood ee gobolka sool markaan arkay baahida loo qabo gobolka ka taagan baahiyo badanoo isugu jira xagga qurxinta dumarka oo kamid tahay cilaamadii ay kamid tahay meekaabkii ay kamid tahay jildhaqii ay kamid tahay madaxagaajintii ayuu nooc marka markaan arkay baahiyaha ka jira gobolka sool saasaan ugu talagalay inaan dadkayga uga faa'iideeyo ana aan ka faa'iidaysto horumar ahaan aan gobolkayga kusoo kordhiyo kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn cayaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
martiin mawis oo ah haweenaydii uu ka dhintay madaxweynihii shirqoolka lagu dilay ee dalka heyti jovenal mawis ayaa sabtidii dib ugu laabatay dalkaasi dhaca gacanka karibiyanka si ay goobjoog uga ahaato aaska odaygeeda xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa shaaciyey muuqaalka martiin mawis oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee toseyn lavaktu ee caasimadda dalka heyti martiin ayaa xidhnayd jaakadda rasaasta celisa gacanteeda midigna waxaa ugu xidhnaa faashad waxaa salaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi calawdi joseph martiin ayaa ka tagtay dalkan maraykanka kadib markii dhaawacyo soo gaaray looga daweeyey isbitaalka ku yaala magaalada miyaami dhaawacyadaas oo ka soo gaaray weerarkii lagu khaarijiyey odaygeeda toddobadii bishan juulaay jovenil mawis ayaa u dhintay rasaas ay ku fureen rag hubeysnaa oo gurigiisa oo ku yaala magaalada port o prince ku weeraray ciidanka amniga ayaa raggaasi oo ahaa ajnebi calooshood u shaqaystayaal ah qabtay qaarkoodna toogtay halka kuwo kalena weli lagu raad joogo tallaabooyin adag oo lagu xakamaynayo xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa lagu soo rogay magaalada sydney ee dalka australia laga bilaabo sabtidii shalay maadaama kaysaska infekshanada ay sii kordhayaan toddobaadkii saddexaad oo ay magaalada oo dhan xiran tahay madaxa new south wales gladis berejiglan ayaa u sheegay saxafiyiinta sabtidii xayiraadaha cusub inay dhaqan galayaan saqda dhexe ee wakhtiga maxalliga ah islamarkaana ay sii jiri doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha juulaay saraakiisha ayaa amar ku bixiyey in la xiro goobaha dhismaha iyo ganacsiyada tafaariiqda ee aan muhiimka ahayn xadidaadaha oo sidoo kalena khuseeya bulshooyinka ku hareeraysan sydney ee new south wales dadka degan xaafadaha sydney ayaa laga mamnuucay in ay u safraan meelo ka baxsan bulshadooda ilaa ay yihiin shaqaalaha daryeelka caafimaadka amaba kuwa gurmadka degdega ah
warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa laascaanood ku soo diyaariyey cabdikariim olol
waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya haddii rabi raalli ka dhigo magaalada laascanood barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ayaa martin waxaa noogu ah waanu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xamdi axmed saalax oo magaalada laascanooda ka hirgelisay fikrada hal abuura oo la xidhiidha siday haweenka talooyin uga siin lahayd una samayn lahayd kareemo iyo saliido sidoo kalena xarumo ay talooyin iyo waxbarashaba ay ku siiso haweenka ka hirgelisay magaalada laascanood ugu horeyn xamdi ayaa sharaxi doonta shaqooyinka kala duwan ay qabtaan gaar ahaan sida ay haweenka ula shaqeeyaan kuwa ku nool degmada laascanood ee xarunta gobolka sool
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamdi axmed saalax mulkiilaha dhamayspeed salon waxaan soo kordhiyey saaluun weyn markaan arkay baahida loo qabo gobolka ka taagan baahiyo badanoo isugu jira xagga qurxinta dumarka oo kamid tahay cilaamadii ay kamid tahay meekaabkii ay kamid tahay jildhaqii ay kamid tahay madaxagaajintii ayuu nooc marka markaan arkay baahiyaha ka jira gobolka sool saasaan ugu talagalay inaan dadkayga uga faa'iideeyo ana aan ka faa'iidaysto horumar ahaan aan gobolkayga kusoo kordhiyo waxyaalaha kale aan uga faa'iideeya waxaa ka mid ah barashadii waan baraa intaa shaqadaan qabanaba barashadeedina waan qabanaa ah oo dadkaan barnaa say gabdhuhu uga faa'iidaystaan oo kale inaad haweenka ka caawisaan kareema idinku aad iska leedihiin oo aad ugu talagasheen in ay bilicda iyo quruxda kale usoo sameeyaan bal ka war sidaad u hallaaburtay iyo fikradina waxaa kugu dhaliyey waxaan waxaan u hindisay inaan u keeno markan gabdhihii igu dhaheen kareemaan doonaynaa kareemo heerbala oo iyo kareemo nitraala qaar ku yaro jirto shinin oo dee siinaya qurxin kobcin markaa saasaan kareemada gabdhihii markaan baahiyaha u qabaan qaar dhiiroor leh qaar haara leh saasaan kareemada u sameeyey kambaniyada kareemada sameeya magacaygaa laygu soo qoraa kareemka tayadiisu dadka filbaag ay soo celiyeen maasha allah waxay dheheen waa kareemku waa fiican yahay markaa saasay igu kaliftay baahi loo qabo darteed bay igu kaliftay inaan kareemadaa sameeyo bal sidaad shaqadani ku bilowday iyo waxyaabaha maadaamaad qof dhallinyaro aad tahay dad badan ay hadda fikradahaaga ay ka faa'iidaysanayaan oo kale baliiga war
waxyaalaha igu dhaliyey waxaa ka mid ahaa markaan arkay sidii marka hore baan kuu sheegay baahiyaha loo qabo marka aan arkay gobolkaan indheindheeyey wadankiina aan joogo dadka aan meel u socda aanaan ka mid ahay dadka dedegaanka ee meesha jooga meelna hadeer aan u socono safar ugu jirin dhoof iyo meelo kale toona mar haddaad meesha joogisid baan isiri wadankaaga wax ka qabso dadkaaga u faa'iidee adna ka faa'iidayso bisnesya samee markaa baahiyihii ka jiray markaasaan eegay tii ugu habooneed waxayay noqotay qurxinta dumarka inaan ka qaybgalo gabdhaha qurxintooda iyo hagaajintooda iyo wax kastay u baahan yihiin baahiyaha dumarkan way iska badan yihiin markaa saasaa igu kaliftay markaan arkay baahiyaha loo qabo gabdhuhu ay keenaan waxyaabaha haybada gaarka ay u leeyihiin gabdhaha iyagu waxaan uga faa'iideeyey gabdhaha kale iyagu brofeshinaalka u shaqada garanaya gabdhaha janabiya gabdhaha caadiyo dadkeena gabdhaha soomaalida iyaguna way ka shaqaystaan anna waan ku shaqeeya iyaguna way ka shaqaystaan etoobiyaankaasoo kale waxay haybadu leeyihiin iyagu de yaqaanaan qaabka timaha iyo dee qurxintay xoog ugu dheereeyaan dadna hadeer way sii baraan oo dad baanu qabtay ay sii baraan iyaguna sida looga faa'idaysto gobolka uga faa'idaysto gabdhaha kuwa kalena way shaqaystaan oo de iyaguna dadka u faa'iideeyaan dhinacna way ka shaqaystaan dhinacna way ka shaqaystaan dhinacna dadkay wax baraan oo dadkay sii baraan marka iyaguna way u faa'iideeyaan dadka xamdi maadaama waxaa jira dhibaatooyin la kulmaa dadka aqoon-yahanka oo iyagu hibada ay iska lahaayeen soo bandhigi kari waaya taageero dhaqaale heli kari waaya dhibaatooyinkaasoo kale bal ka waran maadaama adigu gabdho dhowr iyo soddon ku dhowaad xirfad hibe ay leeyihiin aada maalgelisay bal iga waran dhibaatada ay la kulmaan haweenka oo kale iyo guud ahaanba dhallinyarada hibada iskale
gabdho aada u badanoo dee xirfadaa garanaya way noo yimaadeen oo cid kastaba isugu jira waaweyn yaryarba leh irka aan doonayo waan ka qaatay gabdhaha inta badan waxaan ku qanciyaa insha allah haddii boosku banaanaado waxaan jeclaan lahaa oo jeclaan laha in dadkaa looga faa'iideeyo in meelo sidan oo kalea loo furo oo dadka looga faa'iideeyo iyaguna ka shaqaystaan dadkana u shaqeeyaan waan jeclaan lahaa in baahiyahan way badan yihiin markaan anugu eegay markayga horeba aan eegay baahida loo qabaan dharka inay badan tahay marka waan jeclaan lahaa in looga faa'iideeyo oo gabdhaha xirfadahaas ku taqaqusay hal abuur shaqooyin loo sameeshaqo abuurid loo sameeyo bal waxyaabahaad barto iyo noocyada ay ka kooban yihiin maadaama ay jiraan gabdho fara badan oo iyagu guryaha iska jooga xirfadna iskale iyo hibo gaara bal iga war
haa waxyaalahaan uga faa'iideeyey waxaa ka mid ah shaqooyinkan qurxintaan qabato saan kuu sheegayba dad fii laga qaadaana way jiraan oo dee si meesha ugu kamato dad bilaash loo baro gabdho badan oo bilaash loo barnaana way jiraan oo dadku isku mid maaha oo aan sirahaas ku shaqaysteen oo dadku soo kala jilicsan yihiin dad fiil la baxo isku filanna way jiraan shaqooyinkaana waa qurxinta uun xinaha meekaabka farsamooyinkii gacanta cuntooyinkii keegagii waxyaalahaasoo dhan waan sameynaa marka decorationada marka waxaan u sameynaa keegaga marka waxaan u sameynaa si iyaguna uga faa'idaystaan kuwa fii laga qaadana way jiraan kuwaan fii laga qaadana way jiraan oo waxba haysan si iyaguna hadhowga si ay faa'iidaan anna aan ugu faa'iideeyaa xaruntiina waan arkay oo kale waxay ka kooban tahay meelo badan oo aada u kala duwan oo bilicsan oo ay ka muuqato xirfadiina iyo hibada aad soo kordhiseen bal inta qaybood ay ka kooban tahay maadaama aad maalgelin ballaadhan ku samayseen oo kale fikradaasina aysan magaalada laascanood sidaas uga jirin markii hore bal nooga war qaybo badan bay ka kooban tahay ilaa toddoba qaybood bay ka kooban tahay waxaa ka mid a magaabkii waxaa ka mid a xinihii waxaa ka mid a masaajkii waxaa ka mid a jidhaqii waxaa ka mid a uumiskii qiiqii waxaa ka mid a qeyb sudaaniiska ka midoo la isticmaalo qurxinta dumarkeeduna ku jirta way badan tahay ma soo koobi karo waxaa ka mid a jiimkii oo haddeer isaga aan ku tali jirnay inaan jiimka gabdhuu gu soo korno gabdhuu dhahayn jiimkaasaan doonina marka way badan tahay qaybo badan bay sugu jirta iyo kuwo kalaan soo wadnaba insha allah bidmillah axmed aad iyo aad baad umahsan tahay weli waxaynu ku jiraa barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo idinka imanaya magaalada laascanood idaacadda v o a ayaad ka dhegaysanayseen tusaale ahaan oo kale dee hadda halabuurka waad soo bandhigtay hibadan bal ka waran sida ay kuugu hirgashay haa maasha allah markaan hawshan bilaabaya horta waqti bay igu qaadatay maasha allah ilaahay markii dambe waa ila qabtay waa siro fuud bay markii dambe igu dhammaatay hiigsigayga mustaqbaleedna waxaa ka mid a inaan business noqdo business weliba dee businesska waa uu kala jiraa business sare insha allah bidmillah inaan noqdo xagga busineskana waan jeclaa shaqadayda intaa kasii badato oo baraajiyo kale aan sameeyo magaalooyinka soomaaliyeed aan ka sameeyo oon ballaadhiyo qurxintan baa iga go-an insha allah bidmillah waxyaabahay ku xiseeyaan hibadan aad iska leedihiin gabdhahoo kale ay jecel yihiin maxaa ka mid oo aad leedahay maadaama hadda la arkay in guud ahaan deegaanada soomaalida ay si weyn ugu soo badseen waxyaabahay ku kala duwan yihiin oo kale tartanka aad ku gashaan oo kale maxaa ka mid ah meegaabka iyo xinaha xinaha waa xinuhu waa badanyahay waa qayba badan yahay waa khadaabka iyo madobaysadiya xinihii casaaya caadiga ahaa xinihii khamiirka ahaa xinahaasaa toban nooc isu kala baxaya kooladii isagaa toban nooca marka waxaasunbaa dee lagu kala dheereeyaa sida u kala qurux badan tahay lagu tartamaa maxay u baahantay dadaal nooc maaha maadaama dadku ay kaa faa'iidaysanayaan ku dhegaysanaya qofka waxaa aaminsan inuu ganacsi soo kordhiyo waxyaabaha looga baahanyay oo kale maxaa ka mid a waxaa ka mida de inuu markasta dadka dhiirigeliyo shaqadiisa uu soo bandhigo dadka kale siday uga faa'iidaystaan ay usii arkaan waxyaalaha qorxintaad ka shaqaynaysid siday ummadda kale ku daawanaysana ay usii aragto amaba dee kuguba xidhanba baa loogaga faa'iideynayaa
dhalinyaradu badanaa waxay ka cabataa guud ahaan waa dhanka hibada ay leeyihiin oo aysan maalgelinu haynin bal dhibaatooyinkaasoo kale ka waran dadka bulshada haysta oo kale maalgelinta iyo dhaqaalaha oo kale iyo taageerada ay helaan haa dad badan oo wax garanaya oo brofeshonaal ku ah oo wax soo bartay baa jira oo aqoontay barteen guryaha la fadhiya in badanna waan arkay in badanna ama meelay ka shaqeeyaan waayey amaba iyagu waxay shaqada markaad shaqaalo tahay iyo markaad shaqa abuuraysid isku mid maaha shaqa abuur aad tahay iyo markaad adigu shaqaalo tahay markaad adigu shaqaalo tahay dee shaqaale inta badan dee shaqaale waan iska garanaa laakiin markaad adigu la timaadid wax dee adna waad shaqaysanaysa adna waa lagu shaqaynayaa oo dee boqolkiiba sagaashan faa'iidada de waxay ku dhacaysaa qofkan dee businesska leh waxaan jeclaan lahaa dadkaa aan de awoodinba amaba aan haysanba hadday dhalinyarta hadday waaweyn tahayba hibadale hibada guryaha la fadhiya in looga faa'iideeyo oo shaqa abuur la sameeyo oo dhulalka kale magaalooyinka kale dee hal abuuryaa loo sameeya shaqooyin waa la maalgeliyayo shaqooyin baa loo sameeyaa in ganacsatada gobolkan aan kasoo jeedno ama qorbajoog ahaata ama hab joogeen ama ha maqnaadeene inay dadka intay si gaara u eegaan ay u sameeyaan dad gaara in dadkaa la maalgeliyo oo la shaqogeliyo
xamdi adoo aad iyo aad u mahadsan oo barnaamijka gabagabadiisa aynu ku jiro shaqa abuur baad u samaysay bal ka waran tirada aqoontan aad soo kordhisay iyo xirfadani tirada dhallinyarada ka faa'iidaysatay ee wiilal iyo hablaba leh iyo sida ay shaqada nolol maalmeedkooda uga maareeyaan qoysaskooda bal iiga sheekee
haa horta meeshan anagu haddaan ka shaqeyno kuwa gawaarida wada kuwa decorationka oo kale ragga qaar baa ka shaqeeya marka walaahi dad badan baa ka faa'iidaysta anna waan ku farxaa markaan arko anagoo wixii aan sameeyey laga sii faa'iidayo anna aan faa'iidayo in kaloon ka faa'iidaysana ay jirto dee haysanba marna waan dee waa dadkaana waan ka naxa aan shaqa aan waxba haysanay dee shaqaysanayn aan dee wax shaqa ay ka shaqeeyaan iyagoo aqoontii garanaya aan jirin aan haysan kuwii yaqaana ee wakhtigiiyo fursaddiiyo dee u saamaxday heshayna ay ka faa'iidaystaan noloshooda guryahooda faamiliyadooda xataa dadka ajanabiga joogooda dadkooda waxaan siiyo usii diraa oo ajanabiga dadkeena ahaynba marka soomaalida laga tago marka aad baan ugu farxa markaan saasoo kale arko xamdi haddaynu ku noqono hadalkaagii hore waxaa jira kareemo magacyadaada ku qoran yihiin oo kale siday dadku ugu dhiiradeen markaad dadka u sharaxdo in magacaagu uu ku qoran yahay adigu aad hal abuurkiisa aad iska leedahay kareemadaas way jiraan magacyada kareemadaas way jiraan waxaa jira saliido iyaguna ayuu nooc ka samaysan waxaa kaloo jira iisheegeen maaskiyo waxaan dumarku marsadaane laysku dardaro oo heer bala markaan arkay baahida loo qabo gabdhihii qaar guduud ka cabanaya qaar haara ka cabanaya qaar wejiga intaa ay dawooyin waxaa marsadeen daamish ka gaadhay dawooyinka waytinka saas ay ugu kaldhiftay marka gabdhihii baahiyahoodii sheegeen anna waan raadiyey waqti baan geliyey alxamdulilah ilahay wuu ii fududeeyey kariimadana waan u keenay filbaagi dambay soo celiyeen maasha allah aad bay umahadiyeen busineskayga waxaa igala weynay dadkaa cabanaya ee wejiyadoodu say noqdeen ka cabanaya inaan wax hagaajiyo u keenay una hagaagtay oo u noqotay sidii ay rabeen anna guulbay tahay iyagana guulba u tahay maasha allah gabdhuhu ay had iyo jeer ka cawdaan shaqo la-aan iyagoo xirfadna leh oo hibo gaara ilaahay u siiyey oo waxyaabo badan qaban karayaan kuweena iyo kuwa dariskeenala ah iyo kuwa dee gabdhuhu aqoonta loo dhan joogaanba inay ka faa'iidaystaan isku tagaan wadatashi samaystaan hadday doonaan contribution samaystaan oo meel wax ku urursadaan meela furaan shaqooyinkaas wixii hal abuur oo dhan oo de shaqa la samaynayaaba de waa faa'iido ay isu tashadaan oo de ay isu tagaanoo ay dadka maalgeliyaan baan jeclaan lahaa ka hor dadba hibada ay leeyihiin la baqaa inay soo bandhigaan oo kale bulshada u sheegaan maalgelin u raadiyaan oo kale inayna baqin ay soo bandhigaan aqoonta ka buuxda ku jirto waayo aqoonta aad la fadhidaa hadaad soo bandhigto dad kale faa'iido u noqonaysaa aadna faa'iido ay ku tahay dadkana waad uga faa'iideynaysaa waxaan jeclaan laha inay la baqine aqoonta ku jirta ay bannaanka keenaan si looga faa'iido bal ka waran dhanka shaqo abuurka iyo shaqola'aanta marka laga yimaado fikradan aad soo kordhiseen iyo kuwa kale iyagu aan iyagu wax fursada helin shaqaduna ay ku yartahay ay hadaya jeerka ha cabdikariinna way jirtaa shaqola'aantaas weliba gaar ahaan gabdhaha shaqola'aanta way in badan way yartahay dadku inta badan way ka cawdaan oo ma yaroo way badan tahay laakiin gaar ahaan gabdhaha hadda meel baad imanaysaa meelaha shirkadaha oo kale shirkadaha waaweynee dee laga shaqeeyo noocay doonaanba ha ahaadeene meesha ay tobanka ninka ka shaqaynayaan shirkadaha defamoska waxaa laga yaabaa inayna gabadhba ku jirinba ama hal gabadh marka waxaan jeclaan lahaa gabdhaha in meelaha xafiisyada oo kale shirkadaha oo kale ay shaqoo dhan hadeerna dee shaqooyinkai ku badan yihiin gobolkeena maashalla shaqooyinka si wacan bay u socdaan in gabdhaha hoos loo eego gabdho badanoo aqoon ka buuxdo oo waxaan aqoon u labaa guryaha ku jira oo aqoontooda guryaha la fadhiyo meelay ka shaqeeyaan waaye waxaan jeclaan lahaa gabdhaha in shaqa abuur loo sameeyo oo weliba si gaara gabdhaha aqoontale shaqa abuur loo sameeyo shaqooyin la siiyo iskale bal ka waran waxay ka qayb qaadan lahayd ka dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan qayb weyn bay ka qaadan lahayd waayo dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku mid maaha dhalinyarada waa maskax fareesha waa ubxii wadanka dhalinyarada mar walba mar walba dhalinyaradu waa lambar wan waana jeclaanaha shaqooyinka in la keeno oo dhalinyaradu hogaamiso oo say iyaguna dee munaafacsadaan dadkooda nooga faa'iideeyaan iyaguna uga faa'iidaystaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ahaa toddobaadkani xamdi axmed saalax oo ka mid ah aqoon-yahanada hibada iyo halabuurka iskale kuna soo kordhisay fikrado kala duwan oo looga faa'iideeyay haweenka sidoo kalena barta xirfadaha gacanta lagaga shaqeeya iyo qurxinta haweenka iyo kareemaha iyagoo ay sameeyaan oo haweenka lagu caawiyo gooba lagu tababarana soo kordhisay intaanu ku kulmi doona dhegaystayaal barnaamijkaasi mid la mida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxaha qaaradda yurub kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay heshiis shaqsi ah la gaaraan ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda real madrid iyo xulka faransiiska rafael faran manchester united ayaa in dhowaalaba daba joogtay xiddigan iyadoo kooxda real madridna qandaraaska uu kula jiro uu dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sanadka soo socda ee ka faraan oo sano jir ah ayaa u diiday kooxdiisa real madrid inuu u siixo qandaraas cusub oo uu kusii dheeraynayo heshiiska uu kula jiro taasoo kooxda real madrid qasab kaga dhigaysa inay iibiyaan si sanadka dambe uusan qaab bilaash ah uga tegin xidiga ayaa u sheegay maamulka kooxda real madrid inuu u baahan yahay tartan cusub islamarkaana uu isaga dhaqaaqayo gegada bernabe isagoo raacaya waddadii uu maray ciyaaryahan sergi ramos oo isagana ku biiray kooxda baris ee kubadda cagta xidigan reer faransa ayaana kooxdiisa real madrid u saftay saddex boqol iyo konton ciyaarood isagoo xulkiisa faransana u saftay sagaal iyo toddobaatan ciyaarood kana caawiyey inay ku guulaystaan koobkii adduunka ee laba kun siddeed iyo tobankii dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa ilaa iyo hadda hogaaminaysa kooxaha sameeyey sixiyada ugu badan ee suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda ka hor inta uusan bilaaban xili ciyaareedka ac milan ayaa si rasmi ah ula wareegtay ciyaaryahan fakayo timori kaas oo lixdii bilood ee lasoo dhaafay qaab amaha kula joogay kooxda ac milan ayaa xidigan kala wareegtay kooxda chelsea iyadoo kula heshiisay qiimo gaaraya milyan oo pound fakayo timori ayaa u muuqda mid si weyn ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda ac milan isagoo xil ciyaareedka lasoo dhaafay ka garab ciyaarayay daafaca qabiirka islamarkaana ah kabtanka xulka denmark semon kiyaar ac milan ayaa sidoo kale la wareegtay goolhayaha kooxda liil ee maag maynaan kaasoo ay kula wareegeen qiimo gaaraya milyan oo pound ac milan ayaana xiddigan ku beddelaysa goolhayahoodii hore ee donoruma kaasoo ku biiray kooxda b s g ee kubadda cagta kadib markii uu iska diiday inuu qandaraas cusub u siixo siixiyada ac milan ee labadan xidig ayaa imaanaya iyagoo maalin ka hor soo gebagabeeyey saxiixa ciyaaryahan oliver jero kaasoo ay kala wareegeen kooxda chelsea ee kubadda cagta oliver jero oo kooxda chelsea kula guulaystay koobka uwefa champions league ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro kooxda ac milan islamarkaana uu rajaynayo inuu koobab kula guulaysto kooxda ac milan ayaa in dhowaalaba dib u habeen ku jirtay iyadoo xil ciyaareedkii lasoo dhaafana si weyn loogu ciqaabay dhaawacii zalatan ibraahimofij iyagoo taas ka duulayana waxa ay goor horeba la sii wareegeen weeraryahanka oliver jero wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maartiin mawis oo ah haweenaydii uu ka dhintay madaxweynihii shirqoolka lagu dilay ee dalka heyti jovenal mawis ayaa sabtidii dib ugu laabatay dalkaasi dhaca gacanka karibiyanka si ay goobjoog uga ahaato aaska odaygeeda xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa shaaciyey muuqaalka martiin mawis oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee toseyn lavaktu ee caasimadda dalka heyti martiin ayaa xidhnayd jaakadda rasaasta celisa gacanteeda midagna waxaa ugu xirnaa faashad waxaa salaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi kalawdi josef martin ayaa ka tagtay dalkan maraykanka kadib markii dhaawacyo soo gaaray looga daweeyey isbitaalka ku yaala magaalada miyaami dhaawacyadaas oo ka soo gaaray weerarkii lagu khaarijiyey odageeda toddobadii bishan juulaay jovanil mawis ayaa u dhintay rasaas ay ku fureen rag hubeysnaa oo gurigiisa oo ku yaala magaalada port o prince ku weeraray ciidanka amniga ayaa raggaasi oo ahaa ajnabi calooshood uu shaqaystayaal ah qabtay qaarkoodna toogtay halka kuwo kalena weli lagu raad joogo tallaabooyin adag oo lagu xakameynayo xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa lagu soo rogay magaalada sydney dalka australia laga bilaabo sabtidii shalay maadaama kaysaska infekshanada ay sii kordhayaan toddobaadkii saddexaad oo ay magaalada oo dhan xiran tahay madaxa new south welles gladis berejiglan ayaa u sheegay saxafiyiinta sabtidii xayiraadaha cusub inay dhaqan galayaan nasaqda dhexe ee wakhtiga maxalliga ah islamarkaana ay sii jiri doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha juulaay saraakiisha ayaa amar ku bixiyey in la xiro goobaha dhismaha iyo ganacsiyada tafaaniiqda ee aan muhiimka ahayn xadidaadaha oo sidoo kalena khuseeya bulshooyinka ku hareereysan sydney ee new south welles dadka degan xaafadaha sydney ayaa laga mamnuucay in ay u safraan meelo ka baxsan bulshadooda ilaa ay yihiin shaqaalaha daryeelka caafimaadka amaba kuwa gurmadka degdega ah haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii allaydmo waxaan dhammaantiin idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo